xaalada magaalada dhuusamareeb aada ayay u degan tahay dagaalo kelisa ku dhacay oo aan ku talagal ahayn oo ka dhacay kadib magaaladu aad bay u xasiloon tahay hadda waa gartay marka ciidamadii ahlu sunna dabcan inkastoo ay sheegeen inay tanaasuleen madaxdii ahlu sunna haddana ciidamo ayay dabcan lahaayeen oo qeybna dagaalantay qeybna hadda ay baaqi yihiin oo joogaan dabcan maxaa marka ciidamadaasi laga yeelayaa ma ka wada hadasheen oo heshiiska ma ku jiray waa mahadsan tahay walaal ciidamada ahlu sunna iyo gaadiidkii dagaal iyo hubkiiba waxaa la soo wareegay dowlad goboleedka galmudug waxayna ka mid noqonayaan ilaa si yidhaahdo ciidamada dowlad goboleedka galmudug ay ka mid noqonayaan kadib markii tababashay iyo mataqaana wanaajin kale lagu sameeyo ciidankeenan galmudug ayay ka mid noqon doonaan waxaa jirta in dhinaca galmudug diidanaa aysan ahayn keliya markii madaxweynaha la doortay kadibna qaadigaba dabcan doorashada aad kusoo baxday in ehlu sunno keliya idinka hor imaaninay sidoo kaleetana madaxweynihii hore ee xaaf oo haatanba jooga gobolka uu qeyb ka ahaa dhinacyada idinka hor yimid maxaad ka filaysaan xaaf ma la hadasheen ma idinla soo hadlay wax xiriira ma idin dhexeeyaan oo dabcan si nabadeyn loogu dhameeyo xaalka mase saroy waa mahadsan tahay aniga iyo madaxweynehayna axmed koorkoor markii nala doortay wixii ugu horreeyay aan ballan qaadnay waxay ahaayeen in aan dib heshiis samaynayno dhinacyada naga soo horjeedana aanu qancin doono muddo ku dhawaad biloon hadda aan doorannahay shaqada ugu horreysay aan subax walba qabano waa inaan saalidnaa dhinacyadii naga soo horjeeday shaqadii koowaad ee aan ku guuleysanana waxay ahayd madaxweyne xaaf oo run ahaantii deegaankaanna wax badan usoo qabtay madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne axmed koorkoorna ahaa oo wax badan tabanayay inaanu tabashadiisii xalino maantana dhammaan waxyaabihii uu tabanayay iyo waxyaabihii uu doonayayba waanu ka wada hadalnay waanaan ka heshiinay maalmahan soo socdana waad arki doontaan biyada shaacinta rasmiga ah hawsha khilaafkii dhanka annaga iyo madaxweynihii hore naga dhexeeyey waa la xaliyey si officially ahna waa loo shaacinayaa maalmahan ugu soo aadan kadib waxaana arrintaa ku dhex wadnay inaanu ayagana aanu la heshiino ahlu sunna waljamaaca oo ayagana deegaankan ee wax badan ka soo qabtay kudayo badan oo aanu samaynay oon heshiis ku dooneynay waa naga fashilmeen ugu dambeyn maantay waanu heshiinay waana is afgaranay marka caqabadihii na hortaagnaa ee galmudug hortaagnaa ismaheeda iyo horumarkeeda waxaan filaynaa inay intaa kusoo idlaadeen hadda waxaan ku jirnaa u diyaargarowga caleemasaar ugu midaysan yahay oo ilaahay haddii yaaba galbaheena ay kasoo muuqan doonaan madaxdii naga soo horjeeday hadduu aan lahaa xaaf iyo hadday ahaan lahaayeen ehlusuna waljamaacaba ay galbaheena soo fadhiisan doonaan ilaahay hadduu yidhaahdo wat waxaana horteenaynaa midnimo galmudug oo mid ah ilaahay hadduu yidhaahdo waxaa jirta in dhiig uu daatay hadda dabcan gobolkana dhinacyo badan markii loo fiiriyo maamul goboleedyada kaleeto oo qaarba uu ka horreeyey wuxuu uga dambeeyaa markay noqoto horumarka aan ka jirin markay noqoto maamulkiisoo muddo lagu muransanaa markay noqoto hadda khilaafiyadan yimid dagaalka hadda ku darsamay maxaa idinkaga qorshaysan ood ka ambaqaadaysaan xaalka hadda siduu yahay qorshaheena ugu horeeya ilaahay aduu yiraahdo waxa weeye dowlad goboleedka galmudug dibudhac badan baa ku yimid wakti dheerna waa ka khasaaray waxaanu rabnaa ilaahay aduu yirahdo inuusan wakti dambe ka khasaarin qorshayaal cadcad oo horumarineed waanu u dejinay qorshayaal dib u heshiisiineed oon dhammaan dadkii wax kala tabanayay aanu ugu talagalnayna waa u dejinay waxaanu rabnaa ilaahay aduu yiraahdo boqolka maalin ee ugu horeeya xukunkeenna inaanu kusoo degno waxqabad rasmi ah oo ka duwan ilaahay aduu yirahdo maamuladii naga horreeyey deegaanada galmudugna aan horumar gaarsiino si ay ula tartamaan maamul goboleedyada kale ee waddanka ka jira marka qorsheenu waa cad yahay waxaanu qaban doonaa ilaahay adduunya shaqo la taaban karo guud ahaan taya galmudug ay ku faani doonaan insha allah madaxda ahlu sunna ka sokow sida ay leeyihiin wax walba waa ka tanaasulnay dowladda ayaanan ku wareejino hubkeeni iyo ciidamadeeni wax ka sokeeya heshiiska maxaa qotadiisa ay tahay ood noo sheegi kartaa ay ku qanceen ood u sheegteen ma rabo inaan kasii hordhaco laakiin waa intaas ay sheegeen waanu heshiinay waxaanan ku heshiinay in galmudug ay dhisanto midnimo iyo mataqaana xasiloonina ay ka dhacdo marka wax sababa oo kaba kamid oon hadda kuusii hordhacaya ma jirto laakiin guud ahaan khilaafyadii galmudug hareeyey sanadihii lasoo dhaafay maanta waa soo dhamaadeen galmudug dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed koorkoor iyo anigoo ah cali daahir ciid ayaa hadda taladeedii si buuxda gacanta ugu hayna laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo hobyo laga soo bilaabo hawiya ilaa iyo dhuusamreed dhuusamreed ilaa iyo caabudiwaad iyo dhammaan territoriga galmudug maanta hal sistan bay hoos yimaadaan